doodo olan ku hadalayay islaamka iyo dowlad wanaaga ayaa weliba ku qeyb galaya mas-uuliyiin shaldubanga wasiira xildhibaano ku tirsana baarlamaanka koonfur galbeed agaasimyaalka guud ee wasaarado culummada odayaalka dhaqanka la taliyaha madaweynaha dhalinyarada bilaanti iyo marti sharaf kala wasaaradda oo qaaftay iyo arrimo diinta dowlada koonfur galbeed ayaa qaban qaabadiya doodo walka qobod iyo magaalada baydhabo si bulshada walanku ogaata islaamka iyo dowlad wanaaga kaalinti yeekalata iyadoona inti doodiya dareertiya fikrada muhiim ee lasdhaafsadiya wasiirka wasaaradda oo qaaftay arrimo diinta nuura siidow baaba ayaa furitaanka doodunga ku jeediya khudbadda oo kuku hadalaya muhiimadii lata in lisweydaarsada aragtida ka salaysan fahamka diinta islaamka iyo dhismo dowlad wanaaga soona sheegay inya diintii lata hanuuniinta hogaanka fayla iyo ka shaqeynta maslaxda guud ee bulshada kulankan forumka doord wadaaga ah oo ku saabsan islaamka iyo dowlad wanaaga inaan maaragtay aan xaadir u nahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa daqiiqadaha ama saacadaha yar aan isla joogno wax badan maaragtay oo juhdiga iyo dadaalka badan aad bixiseen inaan kala faa'iidaysan doonno haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay halkan ay noo imaan doonaan forum yar oo gaaban oo qof walba fikirkiisii iyo maaragtay muhiimadda uu ka qabo islaamka iyo dowlad wanaaga yacni sidii ay maaragtay islaamnimada iyo dowladnimada siday iskula falgalaan inay maaragtay ay ay noogu warbixiyaan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo biidni illaahi kariim haddii ilaahay idmo kulankan waxaan ka qaban doonaa dhammaan deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya qaybahooda kala duwan caawa waxaan ku bilownay magaaladan baydhabo weliba waxaan rajaynaynaa inaan daadejino oo xaafadtu xaafad annaga aan geyno haddii ilaahay idmo maadaama aan nahay wasaaraddii awqaaftii arrimaha diinta waxyaalaha anshaxa suuban iyo islaamnimada la falgalaayo wasaaradda ay mas-uuliyad ka saaran tahay inaan maaragtay inaan isku dabaqno marka dowladnimada iyo islaamnimada in la dabaqo haddii ilaahay idmo biidni illaahi kariim intaas kureediya mas-uuliyiinta shardubinga ku qeyb galeen ayaa si qoto dheer aan ku hadaleen xiriirka ku dhexeeya islaamka iyo dowlad wanaaga runtii wal kasto wanaagsan oo hadda la isticmaalahay dowladnimada oo hore iyo dowladnimada oo hadda oo mucaasirka eh walwartamo muslimiinta iyo islaamka diinta islaamka lahaku dharaadhiyo tusaale ahaan tiirarkaasi way baan ku weynaha ammaanada iyo cadaalada aan ku weyn qofka mas-uul managa karo maamul wanaagna ma ka shaqeeyo karo hoobuus ammaanada meeleeraayus aan gudu karno waan ammaanadaasaytan aan xambaaro karo yamayninjida in walwalbaba cadaalad laku iigsado cadaalad haddii toosto dowladnimadana toosaasa mayna toosay shacabkana toose shacabkana mayliha waajibaad dadka dowladda niin haayona mayleyna waajibaad lan walba mayla faday iniisu waajibaadkiis isa hakubaha ku dhilaalo wadatashiga mayka kooyay lambar kow baahida bulshada ini la ogaada baahida bulshada la ogaada lalatallada ku dibayaa tallaabooyinka lagaadooyata wadatashiga sharciyan baka jarta washaawirhum fi lamri baydaa cazamta diigna madareero koro dowlilaag madareero koro may walay masaajidka lanka khamriga ka waraabow awood aad isku kufudhiid hoo badan qabna beeragoo boodyo fadhida ilaahay caabudaasa dugsiilo ataa lambakiin kooye fiska kiisuubiyo hay awoodna ma hayto koolaan dheersinyi ardaalu ilaahay maku obsadaaw masaajidkii bakoo dumiye balaanti bakoo hooge ka fasaadiye ay koo gobodee dowlad laagna ma leh dowlad iyo diin waliba lama shay oo iska tacalluqo waana inis baahamu markastana iska dhegamu waa la qaadan karaa laakiin waxa la isku xukumo oo xukumka rashiidka waa diinta islaamka diinta islaamka wixii ka baxsan xukun maaha xukumka wanaagsan ayadoo ku jira ayada ayaa ummadda ilaaliso ayada ayaa hantida ilaaliso ayada ayaa wax walba ilaaliso haddii xukumka islaamka siday tahay aan u dabaqno wax walba waan helaynaa amnigaan helaynaa cadaaladaan helaynaa wanaaggaan helaynaa wax walbana waan helaynaa